dhammaan soddon iyo lix qof oo saarnaa diyaarad nooceedu yahay fokar konton ayaa badbaaday kadib markii ay diyaaraddu gashay shil xilli ay kasoo degaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho shaqaalaha garoonka ee gurmadka diyaaraddaasi ayaa diyaaradaasi damiyey qiiqii ka baxayey waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen inay bad qabaan dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ayaa saaka ka kacday magaalada baydhabo magaalada muqdisho iyadoo rakaab ka soo qaaday magaalada baydhabo mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa warbaahinta uga warramay shilkan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay jiraan dad dhaawacyo fudud uu ka soo gaaray diyaaradda ku dhacday garoonka aadan cadde ee magaalada baydhabo ka ambabaxday wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed eliyaas cali nuur oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud ee magaalada baydhabo ayaa ka hadlay diyaaradda baydhabo ka ambabaxday ee ku dhacday magaalada muqdisho diyaaradii walyar boqor shaati guduud airport iyo masuuli duba airways iyo muqdisho ka dhiiri diyaaradaas mayna saarnaay rikaab soddon iyo kow qof iyo lama unugya saarnaayeen marka alxamdulilah ilaahay mahadiis diyaaradii eerboorka markii degadaas ficil farsamo ku qoysay oo eerboorka ka dheeday dad maka dhamanan laakiin dada dhaawac ka nagadi marka intay tiradii oo ajana dheedaha ku sheegan doonaan ilaahay subxaana wa tacaala karaal nagada balse dadkii qaraabadii eheladii iyo mayleraa reer koonfur galbeed dhammaantii oo dowladda koonfur galbeed mayba eed ku xuntaa dhacdadaas dhiidi oo waana mayleraa dhacdo lukunaha laku argagaxaya aja ku cudur daarasta insha allah dowladda koonfur galbeed waana la tacaala doonta waana ku warqaba doonta shacabkii oo diyaaraddan ku rahayn dhammaantiyo waa ku warqaba doona hadii ilaahay subxaana wa tacaala karaal nagada marka anagoo magaca dowladda koonfur galbeed ka hadalow maysin sheegay marka rikaabkii hadda kolley intay la badbaadiyin intay caafimaad qaban ee boolka ka sugayin wali kale tafaasiilan reedlaha ku sheega doona hadii ilaahay subxaana wa tacaala karaal nagada marka ilaahayna un tuugnoy dadkaas oo dhaawaca deeri intay caafimaad ilaahay subxaana wa tacaala sii si kastaba ha ahaatee dhammaan rikaabkii saarnaa diyaaradda ayaa ka badbaaday shilkaasi diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo